ololaha tallaalka oo fareenka iyo jadeecada ayaa si rasmi ah loogu bilaabay degmada ceeldheer iyo deegaanada hoosyimaada tallaalka oo ay fulinayso wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug ayaa waxaa ka faa-iideysanayo bulshada ku dhaqan degmada ceeldheer iyo deegaanada bariga ka dhaca degmadaasi maamulaha cisbitaalka ceeldheer cabdulaahi cusmaan xasan iyo guddoomiyaha degmada ceeldheer cabdiraxmaan cumar axmed ayaa bogaadiyey sida ay bulshada ugu faa-iideysanayaan tallaalkan aad iyo aad ayaan runtii uka mahad celina wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka galmudug iyo howlwaladana caafimaadka dhammaantood waa runtii barnaamij ololah ah oo runtii la gaarsiinayo degmooyinka degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada oo runtii aan la soo koobi karin dadka baahyaha qabana aysan koobnayn marka waxaan runtii idinkula dardaarmayaa in qof kasta ee canugeeda ee xilligii tallaalka u baahnay ku jira inay ka faa'iidaysato waa fursad aan maalinti la arka taagnayn waa fursad canuga mustaqbalkiisa waxweyn ka taraysa waa fursad la arkay la tijaabiyey waxtarkeeda iyo runtii waxay u tartay dhallaanka canugaaga waxaa kula gudboon intuu caafimaad qabka yahay jaaniskan aad haysatid in aad uga faa'iidaysatid fursadahaas lacag lagaama rabo wakhti badan ood gelinaysa ma lahan keliya meesha ugu dhow ee howlwaladana caafimaadka ay joogaan inaad keentid keliya kaaga xidhantah sidaas daraaddeed mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay ha laga faa'iidaysto wakhtiga aad haysataan oo aan laga yaabo inuusan saacad kasta uusan taagnayn maantay idinla gudboon tahay inaad ilmihiinna caafimaadkooda mustaqbalka aad u hilisaan oo aad ka faa'idaystaan aad iyo aad waxaan ugu mahad celiyaa ugu mahad celinaa dhammaan qaybaha kala duwan ee howlwadannada caafimaadka oo runtii si hagar la'aana ugu soo shaqeeyey uguna soo dhabar adeegay xilliyo kala duwan oo runtii xilligan ka adag
maantay oo taariikhdu ay tahay sideed tobanka bisha shanaad labada kun labaatan iyo shanta waxaan soo aadnay cambaign aan bilaabnay shalay oo taariikhdu ay ahayd toddoba iyo tobanka bisha shanaad kaasoo aan ugu tala galnay in aan gaarsiino ummadda iyo dadka deegaanka degmada ceeldheer tallaalkii kambainka ahay oo loogu tala galay in carruurta shanta sano ka yar lagu tallaalo waxaan bixiyo haynaa laba tallaal oo kale ah b c v tin oo loogu tala galay oo fureenka ama cid kasta see u taqaano qaarjeexa iyo talaalkii mislista ahay oo jadeecada kaasoo loogu talagalay insha allahu tacaala inay wax badan ku dheefaan carruurta ka yar shanta sano oo degan ceeldheer iyo nawaaxigeeda tiimamka tiim ka mid aha maanta waxaan u soo aadnay kormeer kaasoo shaqa maalmeedkoodii ka wata eria degmada ceeldheer waxaa noo bilowda tallaalkii kambiinka ahay kaasoo u socday si habsamele insha allahu tacaala waana sii wadi doonaa waxaan rabnaa insha allah inaan taargetkeenna aan gaarno oon ka cirib tirno talaalka jadeecada dhulkeenna iyo oo fareenka insha allahu taala intaba waxaan si gaara ugu mahadceliyayna wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaheeda wasaaradda ka shaqeeyo si gaaran waxaan rabnaa inaan ugu mahadcelino wasiirka wasaaradda caafimaadka doctor cabdiweli cabdullahi jaamac iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka doctor cabdiweli axmed maxamed kuwaas oo suurto geliyey inuu talaalkan ka bilowda degmada ceelir nawaaxigeeda iyo insha allahu in dadka deegaanka la gaarsiiyo talaalka kaamiinka wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug ayaa ku howlan dardargelinta ololaha tallaalka jadeecada iyo oofareynka iyo sidii loo wada gaarsiin lahaa bulshada ku nool deegaanada maamulkaasi galmudug